madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa waxaa ugu baaqay bulshada reer galmudug inay adkeeyaan nabadda iyo wada noolaanshaha isagoona madaxweynuhu sheegay in ahmiyad gaar ah ay leedahay in la dhiirigeliyo shirarka dib u heshiisiinta iyo qof walba oo door ka qaadan karta sidii bulshada laisku keeni lahaa
dadka laba shay unbay ka tagaan qofna shar iyo dhibaato uu ka teliyey uu ka tagaa oo laga oo laga sheekeeyaa qofna wanaag iyo maslaxo dhinacyo badan ayay ku timaadaa maslaxaduy dhinacay doonta ha ahaatee ayuu ka tagaa waxaa la yidhahdaa sheeg sheegka qofka xumaanta ka tegey dhib unbay u siyaadisaa iyo barqaati fur in lagu sii barqaati furo sheeg sheegka qofka wanaagga ka tegeyna waa u socotaa oo ajarkeedii u leeyahy wax fiican buu sameeyey wax fiican buu nabad buu ka taliyey waxaasuu ka uu sameeyey intaasi waxbay u gashaa marka arrintan maanta waa arrin caqibo iyo cirib dambe oo ay leedahay qof walba ku reebi doonta mid wanaag oo aakhiradiisa iyo adduunkiisa inta uu jooga labada waxtarta iyo mid xumaan oo aakhirana uu adduunyada ku dhibtooda aakhirana anqaab iyo cara alle uu ku helo saa darteed waxaan ka codsanaynaa salaadiinta iyo odayaasha iyo dadka maanta halkaa fadhiya ee samajeclaha ah ee mas-uuliyadda dadkaas walaalaha ah odayaashoodii ah inay khayr iyo wanaag uga taliyaan waa u soo uga taliyeene xogaaga iyadoo mararka qaarkood yimaada oo iska dhicinta iyo iska difaacidda ah in la yska daayo hadalkan ayuu madaxweynaha galmudug ka jeediyey furitaanka shir nabadeed oo beelo walaalaha lagu dhexdhexaadinayay kaas oo wasaaradda arrimaha guduhu garwadeen ka tahay kana socdo dhuusamareeb